dalka gadaalhankanagadii kudib safar shaquusoon ka maqonay dalka turkiga gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waybaha ka dhawaayay wasiiro xildhibaano ku tirsan golaha shacabka gudoomiyaha oo la hadlay warbaahintiyo wayba usug maxadnagay xubnaha lamada gola sida iyo handhowaayan isaguna sidoo kale faahfaahin kubina safarkii isu ku maqnay dalka binaanshay ee turkiga gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa dhowrkii bilood ee lahadhaafi kuma qonay saaxadda siyaasadda taliyaha ciidanka hooga dalka oo deerihi buula burde taliyaha ciidanka hooga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaah yuusuf raage yagee kuwayba usideeray degmada buula burde ee gobolka hiiraan milaas oo si weyn lahan ka dhawaay garoonka diyaaradaha buula burde wayba taliyaha ka dhawaayay taliyaha qeybta labaatiyo toddobaad jenaraal axmed maxamed calisow treedisho iyo saraakiilsha kale ee ciidamada qalabka wadad ee kusugan degmadaasi ujeedka socdaalka taliyaha ciidanka hooga dalka ayaa wayba halka sheegay in qeyb in ku qeybgalka munaasabadda daafurka taliska qeybta labaatiyo toddobaad oo laku dhikahaya degmada buula burde ee gobolka hiiraan usanseedi taliya odowaa yawayba use sidoo kale la rajeeyahaya inuusu kulamo shalgadiisan la qaada saraakiisha qeybta labaatiyo toddobaad isagoo oo kula hadal doona dardargeliyowka howlaha ku dhanka ee ururka al-shabaab oo mararka qaar weeraryo ku jeystaan meelo ku mid ah gobolka hiiraan shalay ayaa degmada buula burde wayba deeray wafduus hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle isagoona meelaasi kuwoodii kulamo shalgadiisan duuqa magaalada muqdisho aan ee gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa wayba uusa degneyn andaray shacabka magaalada muqdisho faahfaahintii qodobareedkan maxamed cabdiraxmaan iyo ninsii dhammaystire
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta mudane cumar cali rooble iyo hay-adaha ka shaqeeya qaybinta udxiyada maadaama ay nagu soo food leedahay ciidda carafo islamarkaana la doonayo in bulshada si hufan loo gaarsiiyo udxiyada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa hay-adaha ka shaqeeya qaybinta udxiyada faray in xoolaha lagu gowraco kabanada xoolaha lagu qalo ee magaalada muqdisho islamarkaana laga fogaado in xoolaha lagu gowraco magaalada dhexdeeda ama goobo aan loo astaynin magaalada muqdisho ayaa ku dardaarmay in la ilaaliyo badqabka deegaanka iyo fayadhowrka si bilicda magaalada loo ilaaliyo islamarkaana shacabka loo gaarsiiyo udxiyada magaalada muqdisho ayaa waxaa aad looga dareemayaa diyaargarowga maalmaha ciidu carafada iyadoona inta badan ay shacabka islaamka ciida carafada sadaqaystaan hilibka xoolaha
ciidan mahadsanta maxamed cabdiraxmaan dhinaga kale maamulka gobolka banaadir ayaa safiirka dowladda qatar waybayo kula hadleen fulinta mashaariic hogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir hiirey axmed rooble ayaa ka booqday xarunta safaaradda qatar iyo kaleeta caasimadda muqdisho danjire xasan xamsa axmed hishaam danjire hamza iyo hogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa waybayo kuwada hadleen hoojinta dhammaystirka mashaariicda ku socota magaalada iyo sidii loon hormari lahay mashaariicda shalgadiisan ee mustaqbalka dhow la rajeeyahaye wakiilka safaaradda dalka qatar ee muqdisho kiyaala ayaa inta badan dowladda way caawiyaase horumarinada shalgadiisan ee ku socda caasimada dalka ee muqdisho wararka bahaya ayaa waybayo sheegahayna in maamulka gobolka banaadir uuse sheegay in kulankan uusahay haka dhammaaday is-afgarad iyo isfahan dhammaystiran islamarkaasina la kabalami in la joogteeya kulamada noocan dowladda qatar iyo haweybaya ku midata dowladaha taageerada weyn siyow soomaaliya waybana la sheegay la sheegahaya inta badan in saaxiibaha gaaraya ka leta gudaha dalka gaar ahaana inta badan laka sheego in saaxiibo la-eta dowladda uus hogaamiyahay madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo weerar dad la kadeli oo kudhiiha gobolka mudug faahfaahinta qodoboreedkan waynaysii dhammaystiray maxamed jecelow
maleeshiyaad hubaysan oo weerarka gaadiga gooyisa hoola dhaqate oo ku sugnaayo duleedka deegaanka saaxa qurun oo dhiyaw galbeedka magaalada gaalkaya ee gobolka madowga goobjoogyaal yombeyo sheegahayna in maleeshiyaadka iyo weerarka iyo ka dilan saddex qof oo isku qoyshaya xilay oo ka sugnaayeen gurisho maleeshiyaadka dilka jeysad iyo goobta kufakadii warmay bali sheegay in dilkiisu sarkaka haya aanooyin qabiil oo sanado badan ku jari deegaana ka tirsan gobolka mudug warare kale ku helahay deegaanka us weerarka ku dhiyama bay sheegayna in geek miilaas iyo kuteeganta xiisata ku dhalatay dilka dadka shacabka mas-uuliyiinta laamaha amniga ee puntland weliba ku hadalna dilkaas warmay baarlamadii sana ee lahadhaafay deegaanada gobolka mudug waxaa ka badaday dilalka aanooyinka qabiilka eh iyo dagaal beeleedyada
ciidan mahadsanti jacelow puntland ayaa sheegtay qorshe la xiriira amniga aasi cabdulqaadir iyo nin hayd faahfaahinta qodboreedkan taliyaha xabsiga dhexe ee gobolka mudug ee puntland ganshaarle sare aadan nuur qaaliyo shirjara idka qowdii magaalada gaalkacay aan ku hadali howlgallada la dagaalanka al-shabaab ee ku socda gobolka mudug islamarkaani oo si wada jirayna isku kaaladaayeen ciidamada amniga qaranka iyo haan dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland taliyaha yaqanka baaqi bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer puntland inio doorja ku qaadadaan ololo balaaran ee la dagaalanka al-shabaab uuse ka tilmaamay inio bilaabadaan adeegsiga qorshayaal cusub taliya aadan iyo markale baaqandiri bulshada soomaaliyeed kaasoo ka eedan inuu garab suruman ciidanka qaranka iyo haan dowlad goboleedyada iska biirsadayaan inuu la dagaalamaan al-shabaab
ciidag mahadsanta aasi cabdulqaadir wararka dahan oo dirahay deegaanada somalilan yobe oo sheegahayn in somalilan iyo hasaarti digniin ku socoto shacabka ku nool heebaha deegaanadaasi taaliska guud ee ciidanka ilaalada heebaha maamulka somalilan hayaha saari camar cusub oo ku socda dadka ka nool deegaanada heebaha somalilan kaas oo la xiriira dhoofinta duurjoogta war-saxaafadeed ha ku bahiya taliska ciidanka ilaalada heebaha somalilan yoway ballaka sheegay in mamnuuci eta in dadka ka nool deegaanada heebaha iyo ajaaniibta ku caawiyan dhoofinta xayawaanaadka duurjoogta deegaanada somalilan ku nool taaliska ciidanka ayaa dadka degan dhulka heebaha anku digi in ajaaniibta kusugan somalilan iyo ku caawiyan dhoofyowka duurjoogta iyo sheenowka kontrobaanka hub iyo hubka iyagoona sheegay in cid alaal idifal noocaasi laha ka qobda sharciga la horjeeyi doona iyagoona amar buu kasii ciidanka heebaha in wal alaala walihiyo kulu kulman oo arrimahaasi ku saabsan gudbiyaan laamaha sharciga meelo dhegaystayaal wararkiisin kula socotaan wayba radio baydhaba ee beledka baydhaba akhbaraadka banaanka doctor abiy axmed oo ku guuleysaday doorashadii kudhidii dalka etoobiya ra-iisul wasaaraha ethoobiya doctor abiy axmed ayaa wayba uusa ku guuleysaday aqlabiyad ankuweyn oo uusa ku helay doorashooyinkii dalkaasi ee dib landhiki wayba sidaasay sabtidii sheegay guddiga doorashooyinka ethoobiya guddiga yowaybayo sheegana in xisbiga muster abiy uuse ku guuleysadii afar boqol toban korsi kumida afarta boqol soddoyo lita korsi ee laka tartamay sidaasayna wayba use ku guuleystay in xafiiska uuse sii haya mudhileed shan sannadoode si kastaba haalka ya ah ku hadda degan iyadana hadda dhegta abiy noqdii mas-uulkii marlamaad xanaqdii oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi markale shan sin haddana sii haayi doona doorashada ayaa ayaan ku dhiina gobolka tigray ee colaada ku teeganta meelaas oo kumanaan kun oo qof ku nool iyo ku suganyin xaalad macaluul oo in badan hadda kuwaja haddaha wajahdi shacabka tigray ayaa fursad inayn helna in iyo codayan iyo weliba iyagoo fadaayan in mar weliba dowladii qeyb ku hadan waan olala kasta oo doorasho qeyb ku nagdan yeedoose ismaamulka meelo ku jar oo hadda gadaal ka nagdi caasimada tigray ee makale iyo marnaba aan aqoonsanayna dowladan cusub ee hadda ku dhalatay ethoobiya oo is-horboodahayaha ra-iisul wasaarihii hore doctor abiy axmed oo haddana ee ra-iisul wasaaraha shantisan hasocod ee xilkaasi hogaamiye doona tumiyo laba qof oo ka dhimatay shil bas oo kudhihi dalka turkiga ankiyaraan tumiyo laba qof ayaa ka dhimatay labaatiyo likalena waybayaa ka dhaawacmeen kadib markii baabuurha bas eh ooyo la socodeen muhaajiriinaha anshal dhaladi dalalka afghanistan bakistan bangaladesh usashilaha ka galaya bariga turki xiraabnimadii higeeka sidaahayo sheegeen maamulka deegaanka maamulkaha deegaankaas oo ah meelaha baska shilka ka gali shilka ayaa ku dhihi deegaanka muradiye ee gobolka van oo usa qabsaday oo andhow xadka turkiga uu sahla wadaaga iiraan meelahaas oo dabka qabsaday baabuurka kadib markii uusa ka dhihi god biyo mareenhe milkiilihii baskan ayaa gebi ahaanba la hiri sidaa rayters sheegtay iloo ilwareedyo ka dhow dhow oo hogogaale turkiga ayaa marin muhiim ah anhaye taariibyaasha fadow iyo ansii guduban yurub muhaajiriinta oo badan shoo ku koy iiraan afghanistan iyo bakistan waybayo si joogta aan ku gudubayana xadka iiraan ee dhinaga turkiga iyagoo oo luqayo ka hor antiha laneen qaadna dhinaga galbeed ee magaalooyinka sida istanbul iyo ankara warkii dhegaystayaal radio baydhaba duhurmaadun isinka la socoteen antiyaniinka ege siciid iyo warkaasin jeediyay jookara farsameey ammaan alla
waa eight nine bounty five fm radio baydhabo waa eight nine bounty five fm radio